أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين fadlan kusoo dhowaada fadhigii saddexaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilatu shaykh cabdullaahi xasan xaashi albarbaraawi xafidahu allahu tacaala
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى إلهي inta uu inooga yasiro inooga fududeeyo waxaynu kelmado waanaaya isxusuusina ka odhan doonaa mowduuca ku saabsan macaasida iyo waxaa qofka ku dhacay dawo uga noqon karaa kuna caawin karaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno oo uu ka soo noqdo oo uu ka dhex baxo oo uu noqdo qof ku bedela cisyaankii daaco alla caasigii ku bedelo ilaahay subxana wa tacaala inuu adeeco waxaan intaa ka horeysiinaya hordhac ahaan horta macsiya waa maxay si kooban haddaynu u sheegno macsiyadu waxay kasoo horjeedaa daacada oo ah ilaahay in loo hogaansamo macsiya waa ilaahay oo loo hogaansami waayo taasoo ku imanaysa qofku inuu khilaafo amarka ilaahay subxaana wa tacaala wixii ilaahay uu faray uu yihi samee qofku uu samayn waayo tusaale ahaan salaadii ilaahay uu ku waajibiyey uhi waaqiimu salaata inuu tukan waayo sakadii ilaahay uu ku waajibiyey uhi waaatu zakaata qofku inuu mudaacafa ama base qofku inuu ku dhaco xuquuqu lwaalideyn oo waalidka samafalkii iyo wanaagii xaqa ay u lahaayeen inuu kasoo bixi waa uu la iman waayo ixsaankii jaarka gudistii xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey oo u dayaco macsiya waxay kusoo ururtay oo ay noqotay qofku wixii ilaahay uu u diray inuu dayaco wixii ilaahay uu u diidayna inuu dayn waayo oo uu sameeyo macsiyadu raad xunxun bay qofka ku leedahay qalbigiisay raad xun ku leedahay jirhkiisay raad xun ku leedahay noloshiisay raad xun ku leedahay diintiisay raad xun ku leedahay inay ku hayso culays iyo warwar iyo wejigabax fara badan iyo kuleyl iyo gubasho noloshooda ay ka dareemayaan islamarkaana ay kusoo noqnoqonayso in ilaahay subxaana wa tacaala ay uga toobad keenaan macsiyada ay ka dhex baxaan laakiin aanay u caddayn wixii arrinta noocaasiyo u sahli lahaa ee ku caawin lahaa iyo waddadii ay u mari lahaayeen xanuunkaa xun ee ah ilaahay subxaana wa tacaala in la caasiyo iyo dembiyada ilaahay uu mamnuuco xaaraam yeelay in la sameeyo wixii dawo uga noqon lahaa biidni illaahi subxaana wa tacaala inagoo koobayna waxaynu xusuusin doonaa dhowr arrimood oo addoon kastoo ilaahay subxaana wa tacaala caasiyey qalbiga ka caasiyey carabka ku caasiyey xubnihiisa ku caasiyey si muuqatay ilaahay u caasiyey si qarsoon ilaahay subxaana wa tacaala u caasiya macaasi fara badan sameeyey ama mid yar sameeyey mid waaweyn ama mid yaryar arrimahaasi oo ku caawin doona inuu macaasida ka dhex baxo dawona uga noqon doona noloshiisa inuu bedelana sahli doona arrimahaasi waxaa kow ka ah atowbatu nasuux si dhaba addoonku inuu u toobad keeno towbaduna waxay ku bilaabmaysaa qofka inay kasoo godo casiimo qofka in laga helo inuu go-aansado xaaladiisana inuu bedelo inuu goaansado go-aansado addoonku guriga macsiyada inuu ka guuro ilaahay subxaana wa tacaala uu adeeco amarkiisa uu qaato wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu diidayna uu ka fogaado oo uu ka dheeraado waxyaabaha addoonka inuu toobad keeno u sahli karo waxaa ka mid ah inuu fahmo towbaddu inay ilaahay u dhoweyneyso halka macsiyada iyo dembigu ilaahay subxaana wa tacaala ay ka fogeysay shaydaan iyo ibliis iyo colkiisana ay u dhoweysay waxay ka soo celinaysaa fogaanshaha noocaasi ah waxaanay ku bedeleysaa dhowaansho towbadu waxay sababaysaa ilaahay inuu addoonka jeclaado in allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutatahiriin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jeceliyay kuwa toobadkeenka badan iyo kuwa isdaahiriya dunuubtii wasakhdooda iyo uskagooda iska daahiriya quluubtooda iyo carabadooda iyo xubnahooda intaba ka nadiifiya ee ka daahiriya towbadu waxay sababaysaa addoonka ilaahay subxana wa tacaala xaalkiisa inuu bedelo oo xaaladiisii xumayd mid wanaagsan ilaahay inuu ku bedelo noloshii liidate hooseysayna mid wanaagsan oo sare oo nolol deganaashiyo raaxale ilahay ugu bedelo sida ilahay uhi ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim towbadu waxay sababaysaa oo addoonku hadduu si dhaba u aamino in midhaheeda ay ka mid tahay towbada uu u degdegayo in uu addoonku liibaanu guulaysto adduunya aakhiraba ilahi subxana watacaala wuxu uhi watuubuu ila llahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun muminiinay dhammaantiinba ilaahay u toobad keena si aad u guulaysataan aad u liibaantaan waxa wanaagsan aad doonaysaan si aad u heshaan waxa xun aad dhibsanaysaan xaalkiinu uu sidaa yahay ogaada waxaad leedihiin rabbi naxariis badan oo raxmadiisu ay ballaadhan tahay addoomihiisana ay soo gaadho si kastoo dembigiinu u badan yahay khaladkiinuna u ballaadhan yahay ha quusanina oo raxmadda ilaaha ka quusanina waayo ilaahay subxaana watacaala dembiyada oo dhan uu dhaafaa waa haddii addoonku ilaahay subxaana watacaala u toobad keeno haddii uu ku dhinto oo dembiyadu aanay gaalnimo ahayn arrinkiisu ilaahay buu subxaana watacaala u yaalaa inahu huwa algafuur araxiim ilaahay wuxuu ku khatimay aayaddaas laba magaco magacyadiisa ka mid a oo mid uu tilmaamayo ilaahay addoomihiisa inuu asturo dembigana u dhaafo midna uu tilmaamayo raxmadda ilaahay ilaahay khalqigiisa inay soo gaadho nabiyuna maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegay addoonku inta uu ilaahay subxaana watacaala baryayo ee ilaahay raxmaddiisa uu rajaynayo ee ilaahay uu dembi dhaaf weydiisanayo ilaahay subxaana watacaala inuu u dembi dhaafayo waa xadiidulqudsi uu ilaahay ka wariye bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii ilaa gafartu laka maa kaana minka walaa ubaali ina aadamow intaad i baryayso raxmaddaydana aada rajaynayso rajadana marka la amaano ilaahay uu amaano ama rasuulku amaano waa rajada u dalabku la socdo ee qofku waxa uu rajaynayo uu raadiyo u baadi doono wax allaaliyo wixii kaa dhacay ha yaraado ha badnaado ha weynaado ha yaraado waa kuu dhaafayaa buuri ilaahay subxana watacala ya bna aadam low balagat dunuubuka canaana asamaa uma istakfartanii gafartu laka ina aadamow hadday dembiyadaadu bataan oo badni ay ka gaadhaan dhulka intay ka bilaabmaan inay gaadhaan samada kadibna aada dembi dhaaf weydiisto aada toobad keento waan kuu dembi dhaafayaa tirmidi baa xadiidka wariyey waa ballanqaad ilaahay addoomihiisa isaga ayaa og hadhiyo habeenba inay gafayaan laakiin waa alla khafaara oo raxiima oo ugu baaqaya inay soo noqdaan ay toobad keenaan yaa cibaadi inakum tukhti'uuna bileyli waannahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica faistakfiruunii akfir lakum buuri ilaahay addoommahaygow hadhiyo habeenba waad gafaysaan aniguna dembiyadoo dhan waan dhaafaa ciddii toobad keentee soo noqota waa u dhaafaya dembi dhaaf iweydiista waan idin dembi dhaafi doonaaye ilaahay subxaana watacaala wuxuu ammaanay addoomaha marka ay khaldamaan khaladkaasi aan isku ilaabin wasakda iyo uskaga dembiyadu ay leeyihin naftooda aan ku dhexayn laakiin ka soo noqda oo naftooda aan raalli uga noqon xaaladdaa xun waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah faistakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun ilaahay wuxuu ammaanay addoomaha markay foolxumo sameeyaan ama naftooda ay ku gardaroodaan ee wixii ilaahay uu u diiday nafta ay ka celin waayaan ama wuxuu amray ay ku kalifi waayaan sidii ilaahay uu ka doonayeyna ay yeeli waayaan ilaahay xusuusta oo xaalad mooganaana aan gelin nuurum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim waxaasuu ilaahay u ballan qaaday addoomaha dembiga ka soo noqda ee toobad keena marka toobadkeenkuna wuxuu u baahan yahay inuu addoonku go-aansado isaga ay kasoo go-do kadibna arrimaha kale aynu sheegi doono in addoonku uu ku daro taasi dawa uga noqon doontaa dembiyada wax allaaliyo waxay dhibaataiyo xumaan leeyihiin iyo kuleyl iyo gubashana way ka qaboojin doontaa arrinka labaad ee dawo uga noqon kara addoonka dembiyada iyo macaasida inuu ilaahay u toobad keenana ku caawin karaa waa istishcaaru cadamati illahi subxaana watacaala waa ilaahay weynidiisa inuu addoonku u dareemo oo addoonku inuu ilaahay caasiyaa sideedaba waxay ka dhalatay nuqsaan gashay dareensanaanta uu dareensan yahay ilaahay subxaana watacaala weynidiisa iyo jacaylka ilaahay addoonku uu qabo iyo baqihii ay ahayd addoonku ilaahay subxaana watacaala inuu ka baqo waxaa laga yaabaa addoonku inuu eego macsiyadii khaladka uu samaynayo yaraanteeda laakiin aanu eegin weynida allah subxaana watacaala u caasiyayo addoon ilaahay weynidiisa gartay oo qalbigiisa ay ku dhammaystirantay ma caasiyo haddii ay macsiya ka dhacdana ilaahay weynidiisu haddii ay qalbigiisa ku weyn tahay si dhaqsaa oo deg dega ayuu macsiyada uga toobad keenaa wuxuu inoo sheegay nabigeeni moxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay inuu u fasaxay u ogolaaday inuu ka sheekeeyo diig waxay culimadu yidhaha markay xadiidka sharaxayaan waa malag malaa'igta ka mida oo magacaasi leh rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qoortiisu waxay soo laaban tahay carshiga hoostiisa lugihiisuna dhulka toddobaad toddobada dhul u hooseeya ayay saaran yihiin waa makhluuqa aadka iyo aadka u weyn ilaahay buu weyneynayaa subxaana watacaala oo waxa uu leeyahy subxaanaka maa acdamaka ilaahay oo xumaan oo dhan ka hufnayd oo ka nasahnayde alla weynida rabbiyow ilaahay baa subxaana watacaala u jawaabaya oo odhanaya maa carafa dalika man xalafa bi kaadiba weynidaydaasi aada garatay adigoo makhluuqa weyna dhab ahaan ma garan oo qalbigiisa may gelin qofkay ugu dhaartay isagoo been sheegaya waa macsiyo macaasida ka mid ah qofku inuu ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya waana kabiira min alkabaa'ir dembi ka mida dembiyada waaweyn marka wuxuu inoo sheegay ilaahay subxaana watacaala macsiyadaasi addoonku inuu galo waxaa sababay inay tahay ilaahay weynidiisa oon si dhammaystiran qalbigiisa aanu gelin weynida rabbi subxaana watacaala siday ahayd aanu u garan ilaahay subxaana watacaala weynidiisa daat ahaan u weyn yahay magac ahaan u weyn yahay sifa ahaan uu weyn yahay addoonku hadduu yaqiinsado macaasida dawa ayay uga noqonaysaa waa kuwa odhan jiray dadkii hore wanaagsanaa qaarkood laa tandur ilaa sigari almacsiya walaakin undur ilaa cadamati man casayta macsiyada aad samaynaysay yaraanteeda ha eegin waxaad eegtaa cidda aad caasiday weynidiisa oo ah ilaahay subxana watacaala fain xadathadka nafsuka bilmacsiyati faqul linafsika atadriina man tacsiin haddii naftaadu ay macsiyo kuugu sheekayso ay ku tiraahdo ilaahay caasi ama ay kuugu yeedho oo ay kugu waswaasiso inaad amar ilaahay khilaafto ama wix ilaahay kuu diiday aada samayso waxaad ku tidhaahdaa naftaadoo waaninaya nafay cidaad caasiyayso ma garanaysaa cidaad caasiyaysa waa allah waa alkhaaliq waa allii ku abuuray waa almaalik waa alraasiq allaha ku arsaaqa waa allaha raqiibkaa ee xaalkaaga aanu ka qarsoonayn wallahu yaclamu ma fii quluubikum kaana allahu calaa kuli shayin raqiiba waa allaha wax walba awooda cid walba muquunin kara cid muquunin kartaana haba yaraatee aanay jirin waa allaha subxaana watacaala muncimka ah oo xalaalo waxaad nicmo haysata ku siiyey samadiisii aada harsanayso dhulkiisii aada ku dul socoto ogsajiintiisii aada qaadanayso ee aada ku nooshahay waa allaha subxaana watacaala waxaad qaadanaysa iyo waxaa kaa soo baxaya labadaba kuu yasiray ee kuu fududeeyey waa allaha aanad ilbiriqsiya in ka yartoona aanad ka maarmi karin ee aada u baahan tahay xaalad kaste isaguna wuxuu kaaga baahan yahay haba yaraatee aanay jirin wuxuu inoo sheegay nabigeeni moxamed caleyhi salaatu wasalaam dadka dembiyada samaynaya laftoodu inay sii kala daran yihiin qofka dembiga samaynaya isagaoo ilaahay dareensan subxaana watacaala oo ilaahay subxaana watacaala ka xishoonayo khajilsan xaaladda noocaasa dembiga ku samaynaya iyo ka dembiga samaynaya isagoo ilaahay iskaba ilaabay oo qalbigiisu uu kaba sii jeestayba oo in yaroo xishooda iyo baqa ah aan xagga ilaahay ka dareensanayn inaan isku mid ahayn buu rasuulku caleyhi salaatu salaam inoo sheegay laya'tiyana aqwaamu min ummatii bixasanaatin amhaali jibaali tihaama yajcaluha allahu haba'an manhuura dad ummadayda ka mida maalinka qiyaame waxay la iman doonaan buuri rasuulku xasanaad waaweyn oo buuraha gubanka jaziira alcarabiya ku yaala laaleeg silsilada golis oo kale buuraa weeye ilaahay xasanaadkoodii iyo wanaagyadoodii wuxuu ka dhigayaa boor la afuufay oo kale macnaa waxaan jirin oo nafciyo waxtar aan lahayn qaala asaxaabatu man hum yaa rasuula allah saxaabadii waxay dhahaan kuwaasi waayo rasuulka ilaahayow qaala amaa inahum mithlukum yusaluuna kama tusaluun wayasuumuuna kama tasuumuun walahu min alleyli mithlu maa lakum walaakinahum idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuha wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam wadad idinkoo kala ah si aad u tukataan bay u tukadaan si aad u soomtaanna way u soomaan xataa salaatuleil bay tukadaan taa macnaheedu waa maxay waxaa dhici karta qofka isagoo salaadii tukada bisha rabadaan sooma salaatuleil u kacaa dikri badan haddana dhinac kale inuu macsiye uu kaga jiro markaa qofka cibaadaadka uu samaynayo faral iyo sunnaba in keliyooda uu isku haleeyo ay hodaan maaha waxaa dhici karta macsiyo uu sameeyey inay sababto wanaagyadii uu sameynayay oo dhami inay noqdaan kuwa aan waxba u tarin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyagoo wanaagyadaa leh marka ay waxaad ka helaan ee cidlo ay ka helaan wixii ilaahay u diiday way sameeyaan macanaa maxaa ku yar muraaqabatullahi baa ku yar ee dareensanaantay dareensan ilaahay inuu maqlayo u arkayo xaalkooda uu la socdo arrinkooda aanu ka qarsoonayn iyo dareensanaantay dareensan yihiin ilaahay subxaana watacaala weynidiisa marka macaasida dan way uga noqon lahay oo day kelidoodii hadday cidla joogaan ba ilahay may caasiyeen haddii waxa weeyaan qofka macsiyadu ay ka dhacdo oo ilaahay subxaana watacaala weynidiisa uu naftiisa dareensiiyo waxay dawo uga noqonaysaa macsiyadii waxaanay sababaysaa inuu toobad keeno arrinka saddexaad waa almujaahada qofku macsiyadii gaar ahaan naftiisu ay la qabsatay inuu ka go-o uu ka tagaa wax sahlan maaha waa arrin u baahan sabir si awgeed bay culimmadu waxay ku daraan noocyada sabirka asabru can macaasi illaah ta aanu qofku samayn iyo ta uu sameeyo labaduba sabir bay u baahan yihin ta aanu samayn waxay u baahan tahay ama uu u baahan yahy inuu ka sabro si uu nafta uga celiyo ta uu sameeyena waxay u baahan tahay in uu ka sabro si uu nafta uga gooyo oo uga jaro macaasiyada ka tegisteeda iyo nafta in laga daweeyaa waxay u baahan tahay mujaahado dadaal nafta arrinka noocaasiya lagula dadaalo laakiin addoonku hadduu yahay addoon go-aan wanaagsan leh oo si dhaba qalbigiisu u doonaya inuu toobad keeno xubnihii macaasida sameynayey hadday tahay carabka iyo hadday tahay xubnaha kaleba waa la dadaali karaayo waa ka jari karaa macsiyada inuu qofku dadaal uu sameeyaana waxay daliil u tahay in toobadkeenku uu ka dhab yahay iyo ka tegista waxa weeyaan dembiyadu haddii addoonku uu yahay mid ku dadaalaya inuu toobad keeno dembiga uu ka tago ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigiisa waa ogyahay arrinta noocaasi ahi waxay sababaysaa ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaasi inuu hanuuniyo oo uu ku caawiyo macsiyadaasi inuu ka go-o xumaantiina wanaag inuu ku bedelo ilahay baa inoo sheega uri waladina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin kuwa naftooda ilaahay daraaddii ula jihaaday ee la dadaalay ee naftu wixii xumaayay doonaysay ka celiyey ee xakamaha u jiiday wixii wanaagsanaaye ay dhibsanaysayna ku dul xabisay ee ku dul xidhay ilahay wuxuu tilmaamay abaalmarintoodu inay tahay rabbi subxaana wa tacaala inuu ku hanuuniyo wadooyinka khayrka oo dhan ilaa marka dambe ay gaadhayaan darajat lixsaan oo ayna ilaahay caabudaan siday arkayaan oo kale haddii kalena iyagoo aaminsan oo yaqiinsan ilahay inuu arkayo wa ina allaha la maca almuxsiniin abaalmarintoodana waxay noqonaysaa hanuunkaa dabadii inuu ilaahay miduu ilaahay inuu noqdo mid iyaga la jira qofka ilaahay la jiraana weligii kadmi maayo weligiina kufi maayo ilaahay baa subxaana wa tacaala ilaalinaya rabbi baana subxaana wa tacaala wanaag oo dhan u fududeynaya markaa qofku suurtagal maaha isagoon dadaal la iman iyo casiimo go-aan dhaba iyo doonis go-an inuu macsiyadii si yaroo fudud uga tago waayo waa shahawaad naftu ay jeceshahay shaydaankuna uu qurxinayo marka in naftii gaar ahaan baratay laga jaraa waa arrin dadaal u baahan weeye arrinka afraad wuxuu yahay addoonka ku caawinaya inuu macsiyada ka tago ilaahayna u toobad keeno dembiyadana dawo uga noqonaya waa alxadaru min rafiiqi suu waa inuu ka digtoonaado saaxiibada xun saaxiibadii xumxumaa ee macsiyada ay wada samayn jireen ee laga yaababa in iyagu sabab ugu ahaayeen ee u qurxiyey addoonku inuu iskaga fogaado uu iskaga tago waayo nebigu caleyhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay saaxiibku saaxiibkii raadka uu ku leeyahay oo nebigu wuxuu tilmaamay saaxiibka wanaagsan raad fiican inuu ku leeyahay saaxiibkii saaxiibka xumina raad xun inuu ku leeyahay qofkuna inuu la nooc noqdo marba cidda ula rafiiqo almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil se imaamu axmed uu wariyey iyo aimo kaleba qofku wuxuu la dhaqaniyo diin noqdaa cidda uu la saaxiibo ki- midkiina ka fiirsado cidda uu la saaxiibayo saasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa suurtagal maha addoonku dembiyada iyo xumaanta iyo macaasida uu samayn jiray inuu ka tago oo ka toobad keeno isagoo weli la rafiiqsan oo la socda oo saaxiib la ah dadkii xumxumaa ee ay wada samayn jireen wuxuu inoo sheegay nabigeeni maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadii hore inuu ka mid ahaa nin dilay dad tiro badan ninkaasi wuxuu dilay boqol qof buu dilay wuxuu u yimi nin caalima isagoo weydiinaya hadduu toobad keeno ilaahayba ka toobad aqbalaya waa nin caalima ma quusgelin baabu raja ayuu u furay wuxuu ku yihi man yaxulu beynaka wa beyna tawba adigiyo towbada yaa idinkala teedaya macnaa ilaahay u toobad keen laakiin tala ayuu siiyey towbadiisu ay ku taabagasho oo ay ku dhamaystiranto wuxuu ku yihi dhulkani waa dhul xun dhulka ilaahay sidiisa uma xuma macnaa dad xun baa jooga oo toobadkeenka aan kugu caawin ahayn xumaantana sabab kuugu noqonaya oo kuu sahlaya marka dhulka meelheblaayo la idhaha tag dad fiican baa jooga dadkaa fiican u tag oo ilaahay subxaana watacaala la caabud taasi waxay tusinaysaa towbaddu inaanay dhamaystirmahayn qofku haddaanu bedelin saaxiibadii xumxumaa xataa qofku waa inuu ka tago meeshii uu macsiyada ku samayn jiray uu ka diga rogto waayo dadkaasi way xusuusinayaan meeshaasina macaasidii uu ku samayn jiray ayuu xusuusanaya walihaada baa la sharciyeeyey qofka zinaysta in takriib lagu sameeyo qofka zinaysta ee xadkiisa uu noqdo jeedalin in sanad la mastaafuriyo marka waxaa laga fogeynayaa meeshuu xumaanta ku samayn jiray iyo dadkuu xumaanta la samayn jiray waynu aragnaa dad fara badan oo ay ka muuqato inay toobad keeneen oo xaalkoodii ay bedeleen hatii aan wanaagsanayna bedel majaalis fiican ku bedel arrinka shanaad ee dembiga addoonka dawo uga noqon kara macaasida inuu ka toobad keenana u sahli karaa waa mucaayashatu xaqiiqati lmowt waa inuu si dhaba ula noolaado qofku geerida macnaa uu xusuusto oo uu yaqiinsado annahu yamuut maaha dadka kale geeridoodun qofku inuu ka sheekeeyo hebel baa dhintay iyo hebel baa geeri qarka u saaran ama si guud uu u sheego dadku inay dhiman doonaan waa inuu naftiisa u sheego dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan inuu dhiman doono sida ilaahay u ihi kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt naf waliba geerida ayay dhadhaminaysaa sawiro geeridii inay ku iman doonto adiga adoo xumaantii iyo macsiyadii ku dhex jira bal xusuuso inay geeridu ku iman doonto bal waxaad xusuusataa adoo macsiyadaa ku jira haddaad dhimato khaatimadu si ay kaaga xumaato sida xaalkaagu noqonayo marka yowma alqiyaama lagu soo saaro adoo macsiyadii faraha kula jira waayo nabigeeni maxamed wuxuu inoo sheegay yubcathu lmaru calaa maa maata caleyh qof walba waxaa lagu soo saaraa sidii uu ku dhintay isagoo ah waxa aad ilaahay ka baryi doonta aad weydiisan doontaa in adduunyada dib lagugu soo celiyo si aad u toobad keento salaadii adeece si aad u tukato soomkii si aad u soo celiso xuquuqdii si aad u guddo mid ilaahayo mid khalqiba macaasidii si aad uga toobad keento saasaad tamaniyi doontaa jeclaad jeclaan jeclaan doontaa laakiin lagaa yeeli maayo xata ida jaa axadahum اlmowt qaala rabi irjicuun lacali acmalu saalixan fima taraktu kala inaha kalimat huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa ywmi yubcathuun ilaahay subxana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadkii ilaahay caasiyi jiray midkood markay geeridu u timaado inuu odrhanayo rabbiyow i celi maada turiid maxaa doonaysaa si aan camal wanaagsan usoo sameeyo kii markii hore aan dayacay wanaagsanaa si aan usoo sameeyo fursad labaad ilaahay u isiy ilahay wuxuu ihi waxaasi ma jiraan fursad labaad ma jirto mar haddii uu dhinto qofkaasi dib adduunyada ugu soo noqon maayo suurta marka la afuufo ayuunbuu halkaa lagu aasay uu kasoo bixi doonaa ama uu jirhkiisu ku baaba-ay markaana camal iyo shaqa ma taaliyo toobadkeen waxa yaalaa qofka waa in lagu abaalmariyo wux allaaliyo wixii uu hore uu sameeyey khayr iyo shar faman yacmal mithqaala dharati khayra yara waman yacmal mithqaala dharati shara yara markaa xusuuso sawiro adoo geeriyooday oo naftaadu ay ka baxday jirhkaagii xusuuso adigoo janaaso ah oo lagu maydhayo lagu kafnayo oo lagu xambaarsanyo o lagu sido halka lagugu sii sidaana ay tahay qabriga xusuuso iyadoo camalkaagii uu qabriga kuugu yimi xusuuso iyadoo abaalmarinta bilowgeeda aada kula kulantay qabriga waxaa arrinta noocaasi ahi ay ka qeyb qaadan doontaa inaad ilaahay u toobad keento nolosha markaa dhalanteedka ah aan xaqiiqada ku dhisnayn ee sababta macaasida kuugu noqotayna inaad ka dhex baxdo oo nolol wanaagsan oo ilaahay raalli gelisa aad u baxdo arrinka lixaad waa mucaayashatu yowmi alqiyaama oo addoonku si dhaba inuu u sawirto maalinka qiyaame adduunyadan waa laga guuri doonaa goor ay noqotaba ilaahay baa subxaana watacaala xaggiisa loo noqon doonaa oo la hor istaagi doonaa maalin baa inaga dambeeye la idhaahdo yowma alqiyaama yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin qof waliba ilaahay hor istaagi doono oo ilaahay uu weydiin doono wuxuu sameeyey cid haba yaraatee u kala turjumaysaa iyadoo aanay jirin maalinka ilaahay in badan buu ina xusuusiyaa waxaa laynoo xusuusinayaa si aynaan u dayicin wixii ilaahay uu inafari inagu waajibiyey oo aynu samayno si uu sahay aakhira inoogu noqdo iyo si aynaan u samayn wixii ilaahay inoo diiday haddaynu samayno oo ay dhacdo inaan sambirraxanana si aynu u toobad keenno xagga ilahay aynugu soo noqonno waataquu llaha waaclamuu anakum mulaaquu wabashir ilmu'miniin ilaahay wuxuu yihi ilaahay ka baqa ogaadana ilahay inaad la kulmaysaan oo laidin horgeyn doono waataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah maalin wax iska xigsiiya dhibkiisa taagan iyo cadaabka khalqiga qaarkood ku dhici doona maalinkaasi oo xagga ilaahay subxana watacaala laydin celin doono yowmaidin tucraduuna laa takfa minkum khaafiya khalaa'iqdii oo dhan baa garoon iyo bannaan la joojin doona ilaahayna subxaana watacaala mid kamidii kama qarsoomi karo kamana qarsoomi karo wax kamida xaalkooda iyo ficilkooda iyo camalkoodu kama qarsoomi karo wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya ogo waxaa ku sugaya maalin aada dul mari doonto biriish dadku ay ku marayaan calaa qadri acmaalihim sidii camalkooda u ahaa biriishkaasi halku dul yaalla waa jahanama kii camalkiisu uu sabab u noqday inuu ka tallaabo waa ka tallaabi doonaa waa ka badbaadi doonaa kii camalkiisu halkaa dhaafin waayan halkaasuu ku xanimi oo ku majarmi naartaa ka hooseysana waa ku dhici doonaa ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu inagu daro kuwa si fudud waddadaasi ku mara maalinkaasi ayaa qofku uu garan doonaa qiimaha salaada qiimaha soomka qiimaha zakada qiimaha qur-aan in la akhristo ilaahay in subxaana watacaala la xuso ilaahay diintiisa in la baryo in lagu camal falo oo qofku noloshiisa uu ku saleeyo ilaahay subxana watacaala diintiisa oo wadadaa rabbi u jeexa uu ku toosnaado sida ilaahay yihi waana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuun maalinkaasaa si dhaba qofku u garan doonaa macaasida iyo dembiyada iyo khaladaadka maanta naftu ay macaansanayso ee la fudud ee la sahlan dhibaatada ay leedahay marka uu arko wixii ka dhashay iyo natiijada xun ee arrinta noocaasi ahi ay sababtay xusuuso iyadoo acmaashaadii la miisaamayo sida ilaahi uu yihi wanadacu lmawaasiina alqisطa liywmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana mithqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin miisaanadii cadaaladda la dhigaya yowma alqiyaama nafna la dulmi maayo wixii naftu ay wanaag samaysay haba noqdo waxa u yare ilaahay subxaana watacaala waa u keenaya ilaahay baana allaha caadilkaa baana addoomaha mid xisaabiya ugu filan faman thaqulat mawaasiinu faulaaika hum almuflixuun kuwa miisaanada wanaagoodu ay cuslaadaan kuwa guulaystay ayay ka mid yihiin waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun kuwa miisaankii wanaaggu uu khafiifo fududaado miisaankii xumaantuna uu cuslaado kuwaasi dhab ahaan way khasaareen khasaaraha dhabti waa kaa hada huwa alkhusraan almubiin alkhusraan alcadiim in wax wanaagsan oo ilaahay aada la hor tagto inaad adduunyada kala tegin xumaan aada adduunyada ka xambaaratay iyo macaasi ilahay wuxuu tilmaamay jahanamo inay geli doonaan ayaa rabbi subxana wa tacala uu tilmaamay xusuuso naftaada xusuusi darkii nebiga caleyh salaatu wasalaam iyadoo lagaa celinayo sababta lagaga celinaya ay tahay macsiye khalad iyo dembi aada gashay oo adoon toobad keenin aada ku dhimatay adoo fursad u haystay inaad ilaahay uga toobad keento waxaad xusuusataa garoommada qiyaame xaaladaha adaga ay ku- ka jiraan qoraxda lasoo dhoweynayo la dhididi doono waxaad xusuusataa marka ay kugu markhaati furayaan xubnahaaba xataa haddaad isku daydo inaad dafirto oo wixii malaa'igtu ay kaa qoreen aada inkirto alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukalimuna aydiihim wa tashhadu arjulum bima kanuu yagsibuun ilahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay yowma alqiyaama waa maalin dadka afka laga xidhi doono la moorgarayn doono afkooda oo la xidhi doono gacmaha hadlaya lugaha ku markhaati furaya waxay sheegayaan maaha ribayn iyo been abuur waxay naftu ay kasbatay ee ay shaqaysatay yaa ka dhawaajiyey ilahi subxana wa tacaala xata ida maa jaa-uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluudhum ma kaanuu yacmaluun ilahi wuxuu tilmaamay qofka dhegihiisii iyo indhihiisii iyo haragiisiiba inuu ku markhaati furayo waxay sheegayaan marka wixii uu samayn jiray wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna markaasaa qofku wuxuu ku odhanayaa diirkiisii iyo haragiisii adaan kuu doodaye maxaad igu markhaati furtay qaaluu antaqana allah aladii antaqa kula shay waxaa naga dhawaajiyey allaha shay waloo dhawaaqaba ka dhawaajiyey xaaladaha noocaasiya haddii aada sawirato haddaad naartii sawirato hadaad jannada iyo naciimkeeda macsiyadu ay ka hor istaagayso aada sawirato arrimahaasi oo dhami waxay kuu sahli doonaan inaad toobad keento ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aada usoo noqoto go-aan fiicanna aada gaadho arrinka toddobaad waa macrifatu xaqaarat dunya dadka hadiyo jeer alle waxaan hodaya ee seejinaya wadada saxda ah iyo marinka toosan ee sabab ugu noqonaya inay dayacaan wixii ilaahay u diray ee dantooda adduun iyo aakhiraba wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diidayna ay sameeyaan in badan waa adduunyada iyo dhalanteedkeeda oo quluubtooda ku weynaaday qofku haddii uu garto noloshan adduunya inay tahay xero guul macnaa meel lagu sii dhaxayo oo halkii loo socday aan ahayn ee hadafka iyo yoolka ahayd nolosha dhabtiina inay tahay nolosha aakhiro arrinta noocaasi waxay u sababaysaa wax kasta oo aakhiro anfacayo inuu ku dadaalo wax kasta oo uu isleeyahay bilow aakhiro lagu qabsadaa ama dhibaato ay xaggiisa kaaga timaadaa oo kuu sababaana inuu ka fogaado walihaada baa ilaahay subxana wa tacaala in badan wuxuu kusoo celceliyay fi lqur'aan alkariim isgarab dhig ilahay uu isgarab dhigayo oo rabbi subxaana wa tacaala uu isbarbar dhigayo labada nololood noloshan dhow oo tan adduunyo iyo nolosha aakhiro iyo muujin ilaahay uu muujinayo noloshan liidashadeeda waxaaba liidasho ugu filan inay tahay nolol laga gudbaayo aakhirana waxaa ugu filan saray inay tahay nolosha kama dambaysta ah ee meel loo sii dhaafaa haba yaraatee aanay jirin wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur waa nolol go-aysa iyo nolol daa'imaysa oo joogto ah nolosha adduunyo waa nolol qofku wuxuu nicmo iyo barwaaqo ku haystaa oo dhami uu dhammaan doono isagoo qofkii nool baabuu dhammaanaya amaba se isagii baa laga dhex qaadaya walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara ilahay wa taraktu ma khawalnaakum wara'a duhuurikum ilaahay baa la wada horgeyn doonaa waxay adduunyada ku hayeen udhay oo ka faramaran oo xagga dambe kaga yimi oo maalintii ay dhasheen sida ay ahaayeen adduunyo ka ah marka xaqiiqada adduunyada iyo xaqirnaanteeda iyo siday u liidatay u hooseyso addoonku waa inuu fahmo nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam orgi yar oo bakti ah oo waxa weeyaan dhukan oo dhega yaryar ayuu adduunyada rasuulku caleyh salaatu wasalaam ku tusaaleeyey wuxuu ku tusaaleeyey harkaa qofka socdaalka uu harsanayo dabeetana uu ka dhaqaaqayo waa meel loo keenay addoomuhu inay ka sahay qaataan ay u sahay qaataan nolosha aakhiro ee dhabta ah markaa qof garanaya xaqiiqada adduunyada iyo xaqirnaanteeda iyo qiimaha nolosha aakhiro ee wanaagsani ay leedahay ilaahay ma caasiyo haddii ay dhacdo in uu simbirraxdo fico waxtar leh oo cilmigii ilaahay soo dejiyey inaad barato mar walba adigaa ku ducaysanaya marka inaynu ilaahay subxana watacaala in fara badan aynu barino inuu quluubteena dembiyada iyo macaasida ay jeceshahay uu ka jeediyo rabbina wanaagga uu jeclaysiiyo sida rabbi subxana watacaala uu ku sheegay eh, fi lqur'aani alkariim oo arrintaasi oo kamida nicmooyinka ilaahay arrintaasi waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalo qofku ducada uu farabadiyo Eh, ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu macaasi iyo dembi inaga ilaaliyo wixii inaga dhacayna ilaahay baynu weydiisanaynaa ka toobadkeenkiisa inuu ina waafajiyo rabbina subxaana watacaala inuu inoo dembi dhaafo uu ina asturo adduun iyo aakhiraba wixii aynu gallayna ilaahay bicafwi wa karamihi inuu inaga cafiyo inaga dhaafo wasala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kathiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته